بسم الله الحمد لله وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم درسيgeenu maanta wuxuu ka bilaabanaa aayadda laba boqol iyo konton iyo lixaad ee suurat lbaqara ilaahay wuxuu leeyahay laa ikraaha isqasbidu fi diini diinta dhexdeeda la isku qasba ma ahaanin qad tabayana waa uu caddaaday alrushdu hanuunku min alghayi baadida ayuu ka caddaaday faman yakfur ciddii gaalowda bitaaquuti ku gaalowda wayu'min rumeeya billaahi alla rumeeya faqad istamsaka waa uu qabsaday kaasi bilcurwati qoolkii ayuu qabsaday alwudqaa adkaanta badnaa oo lagu kalsoonida badnaa curwadaasoo lanfisaama wax nudgo ahi laha ayada uusa u sugnaanin wallaahu allana samiicun caliim waa mid maqal badan oo cilmi badan waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii suuraddii aheyd suurat lbaqara waxaa noo dambeeyey aayaddii fadliga badneed oo aayadaha qur-aanka uu fadliga badneed oo ahayd aayatulkursi kadib ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu yidhi laa ikraaha fi ddiini qad tabayana rushdu min alghayi ilaahi wuxuu caddeeyey wax isqasbid iyo ismaquunin iyo isjajuubin diinta la isku jajuubaahay inaysa jirin maxaa laga wadaa ama aayaddaanu ma mansuukha amase mansuukha maaha culimmadu waa isku khilaafaan qaar ka mida waxay dhahaan aayadda waa la nasakhay oo waxay dhaheen diinta waagii dambe waa laysku qasbaayey in laysku qasbana waa ay tahay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam mushrikiintii waa la dagaalama carbeed ilaa ay diinta ka soo galayeen waxaana lagu nasakhay yaa ayuha nabiyu jaahid ilkufaara walmunaafiqiina iyo aayadaha la midka ah culamada qaarna waxay dhahaan maya aayadda lama nasakhin ee waxay ka hadle dadka ahlu kitaabka oo ahlu kitaabka waxaa la yidhi iyaan diinta lagu qasbin oo ayaga waxaa loo ogol yahay inay islaamaan waxbana aan loo raacan iyo inay jizye bixiyaan ahlu kitaabka ahlu kitaabka ka warramaay dheheen marka qaarna waxay dheheen maye si guuday dadka uga warrame hoo waxaa laga warramaa si guudba in wax isqasbiduhu aysaba jirinba oo diin laysku qasbaaho aysa jirin maadaama xaqi iyo baatilkiiba ay kala caddaadeen qofkii doonaho marka xaqa ha raaco qofkii doonaahina dalaalka ha raaco kii xaqa raaca asagay u roon tahay kii baadida raacahna asagay u daranta qasab cid la qasbay waxay ku qaadataana waxuma galaan waxaas saasaa laga wada haydh waana sida xooga badan aayadduna sabab nusuulay leedahay sabab nusuulkeeduna wuxuu yahay ansaartii ama dadkii magaalada madiine deganaa oo awsi khasraj ahaa ayaa dhaqankooda wuxuu ahaa gabar iyaga ka miduhu hadday wax dhali weydo ama ilmuhu ay ka laabtaan oo ilmuhu ka le-daan waxay samayn jirtay waxay ballan qaadi jirtay kii noolaado ilmaha ka mid a inay yahuud ka dhigto ilmo badanay marka aasaas ku yahuudiyoobe oo reer ows iyo reer khasraj ah waagii marka nabigu calayhi salaatu wasalaam reer banu nadiir uu barakicinayay oo magaalada madiine laga cayrinayay ayaa qaarkood waxay dhaheen dadkii ansaarta ahay oo markaas muslimiin aha waxay dhaheen ilmihii aan raacinna yahuudda hadda ka hor aan qasabno maquuninno ka reebanno nimanka yahuudda ah oo muslimnimada iyo aan ku qasabno ilahay marka subxaanau watacaala aayaddaanu soo dejiyey laa ikraaha fi ddiini alla yidhi subxaanau watacaala isqasbid la ysqasbo oo diinta qaadashadii laysku qasbaahu ma jirto qofkii doonaa qaadanaya qofkii doonana waa ka tega kii qaata asagay dan u tahay kaan qaadanna asagay ceeb iyo xumaata adduunyada ku tahay aakhiran ay cadaab ku tahay laa ikraaha isqasbidu oo cala dukhuuli laysku qasbo gelid la galo fi diini diinta la galaahi kaa-inun mid ahaanaya ma ahaanin qad tabayana waa uu caddaaday alrushdu hanuunku min alghayi baadida iyo lunsanaantau ka caddaaday iyo dalaalka faman yakfur ciddii gaalowda marka bitaaquuti daaquutka ku gaalowda wa yu'min rumeeyda billaahi alle faqad istamsaka bilcurwati lwuthqa adaaquut shaydaanka waa lagu fasiray wax walba oo qofku asaga sababtiis ou xadkii ilaahay u dhigay uu ku tallaabana waa daaquut waxay rabaan ha ahaadeene daaquudaa lagu fasiraa marka wuxuu yidhi ilaahay faman yakfur ciddii gaalowda bitaaquuti daaquutka ee shaydaanka ku gaalowda wa yu'min rumeeyana billaahi alla rumeeya faqad istamsaka waa uu qabsaday bilcurwati lwuthqa ayuu qabsaday waa laa ilaaha ila allahu qofkii tadbiiqiya laa ilaaha waxaa lagu diiday oo lagu anfiyey ilaahay waxaan ahayn cibaadadiisa ila allaahuna waxaa alla loogu sugo subxaana watacaala wixii cibaado ah aayaddaana waa sidii oo kaleo faman yakfur bitaaquuti daaquudka ciddii ku gaalowda oo wayu'min rumeeya billaahi alle faqad istamsaka kaasi waa qabsaday bilcurwati curwadii ayuu qabsaday alcurwa waa guntinta xarkaha markii ceelasha iyo wax la midkaa layskaga bixinayo haddaan xariggu uusan gunud lahayn qofka uu qabsado qofka waxaa laga yaabaa in xariggu ka baxsado waxaa kaloo curwada la yidhaahdaa asalkeedu xarigga markii qoolka loo yeelo meeshiisa u dambeyda qool loo yeelo qoolasha waxaraha la geliyo oo kale ah iyo meel gacantu qofka uu ku qabsan karo ceelka markii dadka laga bixinana inta badan xarigga inta loo qoolo oo loo xidho isagoo qool leh iyo meel gacanta qofka uu la geli karo oo guntin ah ayaa qofka loo raariciyaa marka faqad istamsaka qofkaasu waa qabsaday bilcurwati ayuu qabsaday gunuddii alwuthqa sugneed oo lagu kalsoonida badnaa oo adkaanta badneed curwadaasoo lanfisaama lahaa wax nudgo ahu aysa u sugnaanin oo sooheedii iyo tidaceedii wax ka miduhu uusa go-in se haddii sooheeda iyo tidaceeda wax ka miduhu xariggu uu go-an yahay waxaa laga yaabaa in xariggu uu daciifo ou qofka ceelka kula go-o oo qofka ceelku dhex shalwado iyo meeshii wax qofka laga soo saarayo haddii uu sidoo kale meel la qabsado qofku uu qabsado xarig uusa lahayna xariggu inuu ka baxsaa suurtagal ah laakiin xariggii meel la qabsadana leh sidoo kalena lagu kalsoon yahay xarig ahaantiisa qofka haystaahi waa ku kalsoon yahay xariggaas qofkii marka daaquudka ku gaalooba ilaahayna rumeeyo subxaana wa tacaala mareegtaas iyo xariggaas iyo qoolkaas adag ayuu haystaa qofkaas oo xaqii iyo towxiidkii ah wallahu allana samiicun waa mid maqal badan oo caliimun cilmi badan allahu allana weliyu ladiina kuwii weligoodii ayuu ahaaday aamanuu rumeeyey yukhrijuhum alla waa ka saaraa min adulumaati ka saaraa ila nuuri u saaraa waladiina kuwii kafaruu gaaloobana owliyaauhum owliyadooda iyo kuwa iyaga u gargaarahay adaaquutu waaye yukhrijuunahum way ka saarayaan min anuuriy ka saarayaan ila dulumaati u saarayaan ulaaika asxaabu naari hum fiiha khaaliduun dadkii waxay u qaybsameen qayb xaqa raacday iyo qayb xaqa beenide qolo walba yaa awliye u ah qolo walba yaa u gargaara ilahay marka wuxuu sheegay subxaana wa tacaala dadka xaqa raacay in ilahay u hilinayo subxaana wa tacaala cid ilahay u hiliyana aan cid ka adkaa karta iyo cid u bareeri karta iyo cid hor istaagi karta aysan jirin ciddii baatilka raacday daaquudkana taageerayaashoodu iyo dadka u durbaan garaacahi waa shayaadiinta iyo waxa aan fiicnayn iyo gaalada iyo daaquudka ayaa u durbaantumaya durbaantumid daaquud uu durbaantumana waxba ma gasho ilaahay subxaana wa tacala marka wuxuu yidhi allahu alla weliyu ladiina kuwii weligoodii iyo kii u gargaaraya waaye aamanuu iimaanka laga helay yukhrijuhum alle kuwaas waa uu ka saaraa min adulumaati mugdiyada kufriga iyo gaalnimada iyo bidacda iyo shukuugta ila nuuri nuurka ayuu u saaraayo towxiidka iyo xaqa waladiina kuwii kafaruu gaaloobana owliyaauhum owliyadoodu iyo kuwa u gargaarahay adaaquutu waa daaquut yukhrijuunahum way ka saarayaan dawaaqiidu iyo shayaadiintu min annuuri nuurkay ka saarayaan iyo wixii fitrada saliimada ay ku haysteen oo xaq ahaa way ka saarayaan ila dulumaati mugdiyaday u saarayaan iyo kufriyaadka iyo bidacda iyo khuraafaadka ulaa'ika kuwaas saas ah oo saas ku sifaysan oo gacanta shayaadiinta u galay asxaabu naari waa naarta asxaabtoodii asxaabta iyo dadka saaxiibka iyo ehelka naarta la ah waaye iyaga iyo shayaadiintuba hum ayagu fiihaa naarta dhexeeday khaaliduuna ku waaraayaan alam tara ila aladii xaaja ibraahiima fii rabbihi an aataahu allaahu almulk meeshan ilahay wuxuu uga warramay subxaana wa tacaala qiso dhex martay nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam iyo nin kaafir ahaa oo xilligaas joogay ilahay marka wuxuu yidhi alam tara miyaada ogeyn oo cilmigaadu gaarin ila ladii kii xaaja la dooday ibraahiima nabi ibraahim fii rabbihi rabbigiis jiritaankiisa kula dooday an aataahu llaahu lian aataahu inuu siiye gaalkaas allahu alla darteed almulka mulkigii uu siiye id waqti la dooday qaala uu yidhi ibraahiimu ibraahim rabbiya aladii rabbigay waa kii yuxyii nooleynaaye wa yumiitu dilaaye oo waxna nooleeya waxna dila qaala wuxuu yidhi ana aniguba uxyii waa nooleeyaa wa umiitu waana dilaa qaala ibraahiimu ibraahim wuxuu yidhi fa ina allaha alle yaatii waa la yimaadaa bishamsi qoraxda min almashriqi bariga ayuu ka keenaay fati la kaalay bihaa qoraxda min almaqribi galbeedka kala kaalay fa buhita aladii kii waa la afxiray ka faragaaloobay wallaahu allana laa yahdii mahanuuniya alqowma adaalimiina qoomka daalimiinta ah meeshaan ilahi subxaana wa tacala wuxuu ku tusaaleeyey nin kaafir ah oo xilligii nebi ibraahim joogay oo kaafirnimadiisuna ay meel xun la gaartay iyo wax dhex maray nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam ninkaas culamada qaar waxay dhahaan numruud nin la dhihi jira ayuu ahaa waxayna sheegaan waxay dhahaan qaarkood adduunyada geeska gees cid maamusha waxaa ka jirta oo bani aadam ah mar gacanta i wada gashay afaraa ka jirta afarta laba gaalay ahayd labana muslimiinay ahayd labada muslimiinta ah waa sulaymaan ibnu daawuud calayhi salaam iyo dulqarnaynay dhahaan labadii gaalada ahaydna waa buktunasar nin la yidhaahdo iyo numruudkan kan iyo marka waxaa dooday nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam magaciisu inuu saas ahaana aayad qur-aan ahoo noo cadaydana ma jirto xadiid nebi calayhi salaatu wasalaam ku sugnaadana ma jiro laakiin waa wax la sheego taariikhda ku saabsan waxay ku doodeen wax ku saabsan ilaahay jiritaankiis ilaaha aada sheegaye ibraahiimow waa maxay uu yidhi anaa ilaahay isku aqaane markaasaa nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay sifooyin ilaahay uu keligii ku sifaysan yahay sifooyinkii qaar ka midahu wuxuu sheegtay laftirkiisu inuu ku sifaysan yahay gaalkaani kadibna bahal xujaa ou la wareeray oo uu ka jawaabi waayey oo uu la jeesjeestay ayaa nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam uu dhab ku siiyey kaafirkii caddaysta ilaahay marka wuxuu yidhi alamtara nebi maxamed iyo cid walbow miyaad arkaynin oo cilmigaadu gaarin ilaladii kii xaaja la dooday ibraahiima nabi ibraahim la dooday fii rabbihi jiritaanka rabbigiis kula dooday ibraahim rabbigiis iyo kan kale aankay rabbigiis jiritaankiisa kii kula dooday mooyaan cilmigaadu gaarin maxaa ku kalifay jiritaanka ilaahay inuu ka doodo isaguna inuu ilaahay yahay ama rabbi yahay ou sheegto kaafirkan iyo gaalkaani an aataahu allaahu ay lian aataahu inuu siiye allaahu alle kaafirkaas almulka boqortooyada uu siiye darteed mulkigii iyo boqortooyadii alle siiye ku qooqay waa sidii fircoon oo kale oo fircoon markii boqortooyo ilaahay uu siiye uu gaaray inuu yidhaahdo maa calimtu lakum min ilaahin hayri ilaah aan aniga ahayn idinma ogi id waqti ou la dooday miyaan khabarkiisu kusoo gaarin ama aada ogaanin oo cilmigaadu gaarin qaala uu yidhi ibraahiimu ibraahim rabbiya aladii rabbiya rabbigey alladii waa kii yuxyii nooleeya oo wayumiitu wax dila nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi rabbiga aada sheegayso oo adiga kuu rabbiya oo keligiis cibaadada mudan dadkan adigu yeerayso cibaadadiisa bal rabbigaas noo sifeeyaa layidhi rabbigaas waa maxay muxuu dadka uga duwan yahay muxuu sifooyinuu leeyahay marka nebi ibraahim wuxuu yidhi rabbiya rabbigey alladii waa rabbigii yuxyii wax nooleynayey oo yumiitu wax dilaayey khalqiga cido ciddii noolna isagaa nooleeyey ciddii nafta laga qaadan asagaa ka qaada ilahi subxaanau watacaala qaala wuxuu yidhi gaalkii ana aniguba uxyii waa nooleeyaa wa umiitu waana dilaa annaga waxbaa nooleeya waxbana waa dilaa hawri culamada qaar waxay sheegaan markii nebi ibraahim saatan uu ku yidhi calayhi salaam inuu yidhi anna laftirkeygu awooddaas waa aan leeyahay waxna waa nooleeya waxna waa dilaa laba ninoo dadkii ka mid ahuna soo qabtay mid ka mid a wuxuu yidhi waa fasaxa la yska daayo kii kalena qoorta kowka sii asuu yidhi kana anaa dilay kana anaa nooleeyo yidhi maxaad kaloo haydaa intaas anigu baa ku sifaysanahay culamada qaarna waxay dhahaan saas lagama wade waxaa laga wadaa wuxuuba ninkaanu sheeganaa waxa wax dila oma wax nooleeya inay isaga yihiin sifadan ku saabsan wax nooleynta iyo wax dilidda ood ilaahayga adugu aad sheegtay inaad leedahay ood caabudayso aad tiri wau ku sifaysan yahay cidda ku sifaysan xaqiiqatan waaba aniga adiga nool anaa ku nooleeyey kan dhintana anaa dilay oo nafta ka qaaday waa madax adayg waay marka iyo indhstrit ayuu ka wadahaydhe qaala marka wuxuu yidhi ibraahiimu ibraahim fa ina allaha alla yatii waa uu la yimaadaa bishamsi qoraxda min almashriqi barigow ka keenaa ee fati la kaalay bihaa qoraxda min almaqribi maqribka ka keen iyo meesha qoraxda u dhacdo waayo taas ka gudi baa layidhi laguma waafaqin oo sax maa waxa uu sheegay laakiin haddana maadaama uu taas uu waxyaabo shubahaada uu ku furay lagana yaabo dadka qaar ka mid ah inay ku ta'afuraan ayaa shay uusa isaguna shubha ku furi karin dadkana ay uga caddaanee waxa ninkan uu sheegay inay baatil yihiin ayuu keenay nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam ilaahayna uu waafajiyey arrintaas oo ah waayo haddii aad tahay adugu rabbi waxna noolaydo waxna disho rabbi waa midka qoraxda soo saara xaqiiqatan oo baray ka soo saara galbeedkana u rida qoraxda marka hadda subixii laga bilaabo kala weydaari meeshii qoraxdu ay kasoo bixayda meel aan kasoo bixi meesha udhacayda meel aan hayna u rid saas yeel haddaad rabbi tahay waad awoodi karta haddaad rabbi tahaye ilahay marka wuxuu yidhi fabuhita aladii kii waa la af xiray kafara gaaloobay oo kaafirkaa nebi ibraahim la doodaayay xujadii waa ka dhammaatay waxuu sheegay waa qowa fa buhita markaas waxaan ku fasirnay ficilkii mamnuun lilmajhuul fabuhita kii waa la afcire fabuhita waa la afcire alladii kii ka faragaaloob waxa afcirana oo doodka ku dooda ku iqxaamiyana waa nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo la yidhi ficilku sidii mamnuun lilmajhuul waa u samaysan yahay laakiin waa mamnuun lilmusama oo fabuhita alladii kii waa wareeray ka faragaaloobay ayaa laga wadaa wallahu allana laa yahdi ma hanuuniyo alqowma aalimiina qoomka aalimiinta kanoo kalea xujooyinka alle kuma hanuuniyo subxaanahu watacala mana toosiyo ow kaladii mara calaa qaryatin wahiya khaawiyatun calaa curuushiha ow kaladii kii cilmigaadu ma gaarin miyaa mara maray calaa qaryatin qaryo soo maray walxaal hiya qaryaduna khaawiyatun ay tahay mid ku dhacsan calaa curuushiha curuushteedii iyo saanqaafyadeedii qaala wuxuu yidhi kaasi annaa yuxyii siu u noolaynaa haadihi tan allahu alla bacda mowtihaa geerideeda iyo dhimashadeeda kadib fa amaatahu allahu alla waa uu dilay mi-ata caamin boqol sano uma intaa kadibna bacatahu alla kaas waa uu soo saaray qaalan ilaahay wuxuu yidhi kam labista inteed nagaatay qaala wuxuu yidhi labistu waxaa nagaaday yowman aw bacda yowmin ama yowm maalin gabalkiis qaala ilaahay wuxuu yidhi bal iska dhaafe inaad maalin ama maalin gabalkeed nagaatee labista waad nagaatay mi-ata caamin boqol sano ee fandur fiiri ilaa acaamika cunadaadii fiiri iyo wa sharaabika cabitaankaadii lam yatasanaa xaal mid kastaoo ayaga kamidu uusa isbedelin wandur fiiri ilaa ximaarika dameerkaadii fiiri walinajcalaka aayatan linnaas wandur fiiri ila alcidaami lafihii fiiri kayfa nunshisuhaa sida aan u rafcinayno kor ugu qaadayno kadibna isugu rakibayno uma intaa kadibna naksuuha aan u huginayno oon ugu dharaynayno laxman hilib falamaa goortii tabayana lahu ay u caddaatay shaygii oo u caddaada isaga qaala wuxuu yidhi aclamu waxaan ogahay ana allaha alla calaa kulli shayin qadiir shay walba inuu ilaahay karo uu awoodo meeshaan ilahay wuxuu uga warrama subxaana wa tacala wax ku saabsan ilaahay awoodihiisa daliil u ah waxaasoo ah nin dadkii hore ka mid ah oo soo maray magaalo la baabi'iyey oo la halaagay oo isku dul duntay oo saanqaafyadii inta dhulka ku dhaceen derbiyadiina ay ka dul dhaceen markaasuu wuxuu la yaabay qaryadan siday u camirmi doonto iyo sida qaryadan u noolaa doonto markii xoogaha la yaabkaasu uu gala ninkii ayaa ilaahi subxaana wa tacaala nafti ka qaada ninkuna wuxuu watay dameer sahayna waa watay waa cabitaan iyo cunno ah sahaydii cabitaankii iyo cunnadii wax isbedelu kuma dhicin laakiin dameerkii waana ka baktiyey waana ka baaliyoobe isagiina waa dhintay boqol sano markuu mootan yahy aa la soo nooleeyey markaasaa la yidhi meeqaad mootaneed ood maqneed ood goobta adeega ka maqneed markaasuu yidhi maalin ama maalin barkeed kadibna waxaa la yidhi boqol sanaad maqneed qaryadiina waaba soo noolaatay waagaas kadib oo qaryadii qaryo camirantay noqotay kadibna waxaa la tusay dacaamkiisii oon isbedelin waa mucjiso kale iyo cabitaankiisii oo sidiisii ah iyo isagii sidii loo nooleynayo waa la tusay iyo dameerkiisii oo la faqalayaxa noqday ee haddana ilaahi subxaana watacala isku rakibayo iyo lafihii la isku dhedhejinayo laf walba iyo lafteedii kale la isku aadinayo kadibna ilaahi subxaana watacaala uu hilib iyo wax saaraayo ayaa indhaha loo saaray kadibna hadalkan ilahay uu gadaal ka sheego uu yidhio wuxuu yidhi ilahi subxaana watacaala wax walba inuu awoodo waa aan ogahay yow ahaa addoonkaasi culimmadu say u badan yihiin waxawaaye waa cusayr ayuu ahaa yaali waa ninkii waagii dambe yahuud ay caabudeen oo ay dhaheen ilaah ayaa dhala subxaana wa tacaala tacala allahu camaa yaquuluunahu culuwan kabiirane marka ilahi wuxuu yhi ow kaladii kaafkan bimacnaa ilaa waa lagu fasiray ow kaladii ay ow ila ladii kii cilmigaadu ma gaarin miyaa oo ma ogid miyaa mara calaa qarya waxaa kaloo layidhi kaafku waa silatun watawkiid aw iladii ama kii ma gaarin miyaa cilmigaadu oo ma ogid miyaa mara soo maray calaa qaryatin qarya soo maray walxaal hiya qaryadu ayadu khaawiyatun ay tahay mid isku ku dhacsan calaa curuushiha saanqaafyadeeda saanqaafyadii iyo qeybteedii kore ayaa dhulka ku dhacday kadibna derbiyadii ayaa ku kordumay si guryo u dumaan sida ugu foosha xunna waay saas qaala wuxuu yidhi ninkaasi markuu qaryada soo maray annaa yuxyii sidee u noolaynaa haadihi tan allahu alle bacda mowtihaa dhimashadeeda kadib qaryadan burburtay iyo magaaladan burburtay saa qaryadan loo soo noolayna oo loo soo kicina fa amaatahu llahu alla ou dilay mi-ata caamin oo nafti uu ka qaaday mi-ata caamin boqol sano in ah uma intaa kadibna bacatahu alla uu soo saaray oo nafti lagu soo celiyey qaala marka alla wuxuu yidhi markii nafti lagu soo celiyey boqol sano kadib kam labidtaa inteed nagaatay ood meeshaan ku nageyd ood halkaan joogtay haddeertaan aad ku sugan tahay qaala wuxuu yidhi labidtu waa nagaaday yowman maalin aw bacda yowmin ama maalin gabalkiis gelinka hore idhaan culamada qaar a nafta laga qaada iyadoo qoraxdu sii biriqbiriq leedahana naftii waa lagu soo celiyey marka markuu hore u fiiriyey wuxuu yidhi gabalkii waa dhacay marka wuxuu yidhi waa maalin hal maalinaan mootana ama hal maalin ayaan halkan ku sugana kadibna qoraxdii uu sii biriqbiriq laho ujeeday asuu yidhi ama maalin gabalkeed waxay la noqotay waqti waa la yaryahay maalin ama maalin gabalkiis ayaa waqtigu la noqday qaala ilahi wuxuu yidhi bal iska daa inaad maalin ama maalin haafkeed aad halkan joogtee labista waxaad nagaatay mi-ata caamin boqol sano ayaad halkan ku sugneed ee fandur fiiri ilaa tacaamika bal cunadaadii haddana fiiri iyo wa sharaabika cabitaankaadii lam yatasanah xaal mid walba oo ka mido uusa isbedelin uusa doorsoomin waa mucjiso kale iyo wax awoodda alla daliil u ah boqol sano raashin yaallay boqol sano cabitaan yaallay farinjeerna aan ku jiri haddana aan wax isbedel uusa ku dhicin awood alla wa wandur fiiri ilaa ximaarika dameerkaadii asaareedna fiiri dameerkiina waa u fiiriyey waaba lafa qalayaxan walinajcalaka aaya waxaa loo soo qadara facalnaa daalika saas waxaan u samaynay litactabira iyo wax lamida inaad cibro qaadato iyo walinajcalaka inaan kaa yeelno on kaa ahaysino aayatan aayad iyo calaamad oo linaasi dadka u sugnaatay aayad iyo calaamad dadka u sugnaatay saan kaaga dhigno oo shay mucjisaa aada u noqoto oo dadkii markaad u laabato ayagoo boqol sano ku moogaa si aad calaamad ugu noqoto ilaahay subxaanahu watacaala kutusaysa awooddiisa iyo sidoo kale saa dadka ugu noqoto calaamad ay ku gartaan ilaahay sow dadka usoo nooleeyo wixii dhinta wixii ka shakisan haddeer in ilaahay qiyaamaha u khalqiga soo celi karo say u ogaadaan in ilaahay subxaanahu watacaala cid dhimatay uu soo nooley karo wandur haddana fiiriyaa layidhi ilalcidaami bal lafihi fiiri bal adna isdaawo kayfa nunshizuhaa sida aan u rafcinayno u qaadayno lafahaas iyo cidaamtaas mid walboo ka mid a kadibna aan tii kale ugu rakibayno bal fiiri uma intaa kadibna naksuuha aan u huwinayno laxman lafahaas laxman aan u huwinayno oo dhar uga dhigayno hilib aan dhar uga dhigayno isagiina waxaa layidhi markii la nooleynaya bal isdaawaa layidhi marka hore qaybta horaa nafta laga gelishay sida la sheegay kadibna qaybihii kalaa naftii la gelinaya lafihii waa laisku soo aruurinaya lafihiisi markaasaa lafuwa ay lafteedii kala doonanaysa laysku rakibaaya kadibna haddana hilibaa la saarayay kadib baa maqaar loo yeelay waaba kanba waa isagii nuxnuxsaaba oo laguhii nuxnuuxina falamaa tabayana lahu markii kaas ay u caddaatay awoodda alle subxaanahu watacaala iyo sida ilaahay wixii dhinto uusoo noolaynayo qaala wuxuu yidhi aclamu waxaan ogahay ana allaha alle calaa kulli shayin shay walba dhammaanti qadiiru inuu yahay mid kara ilaahi subxaanahu watacaala marka ilahay waxuusa awoodin ousa karin ma jiraan wax walba alla waa mid awooda ninkaana markii uu la yaabay oo uu fogeystay oo uu siri see u dhici kartaa qaryadan baaliyooday oo burburtay in ilaahi subxaanahu watacaala soo celiyo ama see loo soo celina ayaa saatanu dhacday saatana dhacday suuraddaanna waxaa ku jira oo nagu soo maray qaar ka miduhuna ay noo dhiman yihiin meelo fara badan oo ilaahay uu ku sheegay subxaanahu watacaala dad nool iyo wax nool inuu ku dilay kadibna adduunyada dhexdeeda lagu soo celiyey si dadka loo tuso ilahay awooddiisa subxaanahu watacaala darsigeennina maanta halkaas noo joogo wallahu subxaanahu watacaala aclaa waclam wabillaahi altowfiiq